dugsigan oo laga shiidika ayaa degmada sheeqa ee maamulka somalilan ah iyo waliba walkabarada doonana owlaado qaban baahiyaha gaarka walibaan iyo walkabaradayana xarunta dowlada hoose ee degmada daaseytiyo iyoona aqabadiyo keeta munaasabadan lakashiidika iyo waliba gobro ku hayaya gudoomiyaha degmada wasiirka walbarashada xildhibaanada golaha deegaanka iyo odayaalka deegaanka koreyntiiyo waliba meeliseytii ku hadalaya gudoomiyaha degmada sheekha ismaaciil xuseen cali walibana isu ku warbiyaya ahmiyada iskuulka usanglaya ardayda baahiyaha gaarka qabana waxaanu joognaa goobtii loo asteeyey in laga dhisi doono haddii ilaahay ka dhigo dugsiga dadka baahiyaha gaarkaa qaba oo dugsigaas oo ku dhex yaalay markii hore dowladda hoose degmada sheikh sababo jira awgood dugsiga iyo dowladda hoose ay isku geli waayeen waxaa la qorsheeyey oo maamulka dowladda hoose iyo waxbarashada wasaaradda waxbarashada jumhurda somaliya ay qorshe isla garteen in goobtan oo dhulkan marka hore lahaa dhul ahayd wasaaradda waxbarashadu lahayd oo dhismihii ka soo horjeeday ama wajahadii iskuulka womans kilaabka ay ahayd in loo astay in laga dhiso goobtana saaka wasiirkii wasaaradda waxbarashada oo nala jooga ayaa insha allahu tacaala noo dhex dhigi doona dhismaha dhulkan dowladda hoose shiikh baa insha allahu tacaala ma dhisi doonta haddii ilaahay ka dhigo soogu dhaqsaa badan leh waa adiga arkaya maantaba inaan la dhagax dhigayo insha allahu tacaala dhismihiina uu ku xigi doonaan insha allahu tacaala runtii waxaan leenahay waxaa qurux badan inaanu ka wada shaqayno horumarka degmada waxaa qurux badan inaanu ka wada shaqayno quruxda degmada waxaa qurux badan inaanu isku kaashanno baahida degmada waxaa qurux badan inaad nagala qayb qaadataan dhismahan dadka baahiya gaarkaa qaba oo ah ubadkeenii ah oo aan cid kale ahayn oo ubadkeedka shiikha ah oo inankaaga ku jiro oo awlaaddeenu ku jirto inaan insha allahu tacaala ka wada shaqayno annaguna diyaar baan u nahay insha allahu tacaala wasiirka wasaaradda walbarashada iyo sayniska ee somalilan axmed aadan buuxane iyo weliba use sheegay inuu iskuulkan gaar ahaado doona ardayda baahiyaha gaarka qaba usoonang mahadnagiya dowlada hoose ee degmada sheekha oo dhulkun iyo qarashaadka dhismo biyobiidiya ifaaro gacanta ku haystana aan soo kormeeray waxaan maanta halkan ku dhexdhigaynaa iskuulkii dadka baahiyaha gaarka qaba kaasoo ay u asteeyeen dowladda hoose ee degmada sheekh in goobtan laga dhigo markii horena ku dhex yaalay dowladda hoose ee degmada sheekh taasoo culays ku noqotay dadka baahiyaha gaarka qaba galitaankoodii bixitaankoodii iyo baahiyahoodii isku qaadi weyday waxaan aad iyo aad ugu hambalyaynayaa golaha deegaanka ee degmada sheekh iyo hogaankooda injineerka ismaaciil oo runtii maayarku wax weyn qabtay taasoo runtii weliba dhismahan iyagu ay qaadeen aad baan ugu bogaadinayaa mas-uuliyadda culusay saareen iyo xilkasnimada waxaana ilaahay uga baryayaa abaalkooda ilaahay meel wanaagsan ka siiyo dalkii dalkay waxu qabanayaanna ilaahay ajirkooda ka siiyo waxaan rajaynayaa intaa ka badan laydinka sugayna inaad qaban doontaan dalkuna baahi badan buu qabaa awooddiinna ina xadeenteenna u arkaynaa laakiin ilahay idinka waxaan ka rajaynaynaa aqoontiinna iyo guri aqooneed weeye sheekhe guri diineed waa guri aqooneed waa guri dhinac kastaba runtii in ilaahay idinla qabto u dadaalo ummaddiinna